oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti siddeed iyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeena galabta iyo wararka v o n waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacaddeenna waxaa ka mid ah kumanaan kun oo falastiiniyiin ah oo u qaxaya dhinaca koonfureed ee maraykanka ghaza kadib markii israa'iil ay amartay in bukaanada dhakhaatiirta iyo barakacayaashuba ay ka baxaan cusbitaalka ashifa ee ah kan ugu weyn marinka ghaza tirada dadka ku dhintay daadad igu ku fatahay magaalada beledweyne oo gaaraya saddex iyo toban
tirada wasaaradda ay hayso waa saddex iyo toban qof markii lagu daro kow iyo toban namber aan hore u haynay waxaa jira laba qof oo shalay ku dhintay biyaha mid ka mida meydkiisa weli uu yaallo oon weli la aasin oo la garanayay oo ah nug yar oo afar jira
waxaa kalood maqli doontaan xeebta batalaale ee magaalada berbera oo laga raadinayo laba wiil oo dhallinyaro ah oo ay baddu liqday dhacdooyinka toddobaadka iyo barnaamijkii xiisaha laha ee hambaliyada iyo heesaha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii ugu yaraana soddon iyo laba qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey maanta oo sabti ah inay ku dhinteen duqayn cirka ah oo israa'iil ay la beegsatay xaafado dad rayid ah ay ku nool yihiin oo ku yaala maraykanka gaza saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay duqaynta lala eegtay degmada khan yunis dhinaca koonfureed ee gaza halkaasi oo ay isugu tageen boqolaalkii kun ee qof israa'iiliyiintu ay ku qasbeen in ay ka qaxaan dhanka waqooyiga israa'iil waxa ay mar kaleeto u digtay dadka degan koonfurta gaar ahaana degmada khanyunis oo ay ku nool yihiin in ka badan afar boqol oo kun oo qof oo ay xaaladoodu aad u daran tahay sababo la xiriira cunto iyo biyo yaray dhanka kale dadka rayidka ah ee gabaadka ka dhiganaya cusbitaalka ashifa ayaa bilaabay in ay iyaguna ka qaxaan halkaasi saddex maalin kadib markii ciidanka israa'iil ay qabsadeen israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in cusbitaalka ay ka heleen waxa ay ku sheegeen agabyo ay adeegsanaysay kooxda xamaas warbaahinta caalamiga ma xaqiijin arrintaasi ciidanka suudaan iyo kuwa taageerada deg deg ah ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey maanta duqayn loo geystay buundo kormarta biyo xireenka jabal owliya ee koonfurta khurtuum taasi oo ah tii ugu dambeysay ee kaabayaasha muhiimka ah ee dagaalka toddobada bilood ragaadsaday dalkaasi macadda heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha soo gaaray biyo xireenka toddobaadyadii lasoo dhaafay buundo ku taalla caasimadda khurtuum iyo kayd shidaal oo muhiima ayaa waxyeelo ay ka soo gaartay duqayn duqayntaasi oo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey dagaal ayaa maalmihii u dambeeyey ka socday deegaanka jabal owliya degmo dadkeedu sabool yihiin oo ku taalla koonfurta gobolka khurtuum dagaalkaasi uu barkiciyey kumanaan qof in ka badan hal milyan oo afghanistaaniyiin ah ayaa la filayaa in ay ku laabtaan waddankooda afghanistaan kuwaasi oo joogay waddanka bakistan ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu ka digay arrintaasi toddobaadyo kadib markii mas-uuliyiintu ay bilaabeen in dalka bakistan ay ka saaraan ajaanibta sida sharci darrada ugu nool digniinta ururka caafimaadka adduunka ee khamiistii ayaa timid iyadoo dadkaasi la musaafurinayo xilli qabowgu u bilowday ayna dhaleecayn baahsan uga timid bakistan kooxo caalamiya iyo kuwo gudaha ah ee xuquuqda aadanaha tan iyo kowdii bishii nowembar ayaa booliiska bakistan uu guriguri gelayay si ay u hubiyaan dukumentiyada muhaajiriinta kadib markii uu dhammaaday wakhtigii kama dambaysta ahaa ee muhaajiriinta aan warqadaha haysanin si ay uga baxaan dalkaasi ama ay u wajahaan xarig warkiina dhegeystayaal waa naga intaas kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay tirada dadka ku dhintay fataahaadda ku dhufatay magaalada beledweyne ayaa waxay gaartay saddex iyo toban qof dadkaasi waxaa ku jirtay gabar afar jir lagu qiyaasay oo meydkeeda laga helay xero barakacyaal wariyaha v o a uga soo warrama magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqna ayaa xaaladda ka wareystay cabdisalaan faarax maxamed isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka ee dowlad goboleedka hirshabelle
maanta waa maalintii toddobaad ee fatahaadda ee magaalada si xoog leh ugu sii dhufanayso marba marka dambayso runtii magaalada si xoog leh looga barakacay inta ku hartayna waa hadda in go-doonsan oo meelay u baxaan haysan tira toban jeerna isku kor guurguuray ee mar walbaba biyaha ugu daba tegayeen qayb walba tirada dadka ku dhintay waxaan ku ogeyn inay gaaraysay siddeed qof ma wax baa kusoo kordhay mise waa intii weli aad iyo aad tirada wasaaradda ay hayso waa saddex iyo toban qof markii lagu daro koob iyo toban namber aan hore u haynay waxaa jira laba qof oo shalay ku dhintay biyaha mid ka mida meydkiisa weli uu yaallo oo weli la aasin oo la garanlaya oo ah cunug yar oo afar jira ilaa haddana meydkeeda taallo xaafadda bundaweyn qofkii weynaana waxaan ku guulaysanay inaan soo helno meydkiisa waana la duugay allah u naxariisto intii ku dhimatay biyahan tirada guud waa saddex iyo toban qof culaysyada zaa'idka ah meel walba way saameeyeen runtii qabuur ma jirto magaaladii qabridii oo dhan biyaha wada galay hareeraheeda magaalada xitaa markii la qodaa godka hal mitir ka badan lama qodi karo xitaa eeliya waxaas ma jira qofka in lagu ridaa foosto dusha laga saaro la fidiyey ayaa lagu aasaa marka xaalad aad iyo aad u adag ayay magaalada beledweyne wajahaysaa runtii waxaanoo kale waxay weli horey u aragtay intii aan aniga garaadkayga joogayna ma maqal mana arag runtii biyahana magaaladii o dhan ay saameeyeen waa biyo xowliye ilaa iyo haddana ma jiraan ifafaalo muujinaya inay biyahan waa mahadsan tahay agaasima tirada dadka magaalada gudaheeda ku barakacay ama bannaanka ma haysaan laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo qoys ayaa ilaa iyo hadda ku barakacay magaalada beledweyne ka barakacay waxayna u barakaceen deegaanada ceel jaalle sida muxuu ahaa deegaanka xudoley iyo deegaanka loo yaqaano hiraanbile faarax caafi deegaanka muxuu ahaa ilaa feerfeer ilaa beergadiid dhulkaasoo dhan dhulkii sayfka ah o dhan waa la wada degay dhankan galbeedka haddii aan eegno dadka waxay xoog u barakaceen tuulooyinka kale ah wadajir harcaddey lugbari ilaa iyo farmajibaali dadaa tegey marka dad qaarna weli way ku goodoosan yihiin biyaha oo ayagana ma helin iskuday fiican oo ay wasaaradda waddo waxaan ku guulaysanay maalmihii ugu dambeeyeyba maanta ku todobaa inaan wadno evacuation ama samata bixin inaan u samayno dadka meelaha ay ku goodoosan yihiin iyo meydadka oo kale dadka xanuunsida xanuunyada qaar qaba inaan aan kasoo samata bixino meelaha biyaha ay ku goodoosan yihiin runtii ilaa iyo haddana number fiican oo aan ilaa iyo tuulooyinka defow aan kasoo qaadnay ka samata bixinay oo u samaynay wasaaradda ay u samaysay inay badbaadin ayaa jiro waa mahadsan tahay dadka waxaa jiro meelo khatar ah oo markii ay rabaan inay aadaan ceel jaalle maxay kula tahay waxa khatarta ay dadku ugu bareerayaan oo dadku ay ku dhimanayaan
xuseenoo runtii dadkan magaalada inta badan waxay u badan yihiin dad murqumaal ah oo xooggooda ku nool maadaama ay dadka noocaasi yihiin qofkii intuu baahi u dhimo lahaa biyaha runtii toddoba maalmood oo xowli ay ku socdaan oo qofkii tira shan jeer ay barakiciyeen qofkii marinka keliya oo la haystan ay tahay buundada nuurxawaad runtii marinkaasi waa marin halisa annaga inta badan degniino fara badan ayaan jeedinay waxaan ku guulaysanay inaan wax kasta oo khatar keeni kara aan xitaa dadaan istaajinay oo aan u sheegayna inay meeshaan khatar tahay xerka waan ku xerxirnay runtii dadkii haddana qof baahan ma ka waabsamaayo oo inuu joogo diyaar uma ahan oo naftiisa si u badbaadiyo wuxuu u baahan yahay inuu bannaanka u baxo oo soo shaqaysto kadibna biyihii uu ku soo noqdo marka marinka noocaasana waa khatar aad iyo aad muhiim dadkana waxaa ku kalifaya waa baahi runtii qofkii murqmaalka ahay ilmihii oo baahan oo biyo ku dhex jiro runtii waxa uu jooga maaha maaha ugu dambeyn dadkii gudaha ku barakacay iyo dadka magaalada bannaankeeda tegay wax gargaar ah oo wasaaraddu ay gaarsiisay ama hay-adaha ma jiraan maya ilaa iyo hadda ma jiraan markii laga reebo biyo dhaamin loo sameeyey dadka dadka baxay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdisalaan faarax maxamed oo ah isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka ee dowlad goboleedka hirshabelle wuxuuna u warramayey waryaheena xuseen xasan dhaqane haatana khaza israa'iil ayaa maanta muddo hal saaca siisay cusbitaalka weyn ee shifa si ay markaas uga baxaan bukaanada dhaawacyada barakacayaasha iyo shaqaale caafimaad cusbitaalkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay ku jiraan in ka badan laba kun oo qof oo isugu jira bukaan shaqaale caafimaad iyo dad iyagu halkaasi usoo barakacay dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas dhinaca kale madaxa fulinta hay-adda w f p ayaa waxa uu sheegay in khaza ay wajahayso suurtagalnimo macluul deg deg ah warbixintan waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
dagaalka ayaa weli ka sii socda marinka gaza maanta oo sabti ah boqolaal qof ayaa lug uga baxay cisbitaalka al-shifa ee gaza oo israa'il ayaa martay in laga baxo wariye ka tirsan a f b oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in agaasimaha cisbitaalka uu sheegay in ciidamada israa'il ay amar ku bixiyeen in cisbitaalka laga saaro dhammaan bukaanada ku jira oo loo daadgureeyo dhinaca koofureed ee marinka gaza saraakiisha caafimaadka ee xamaas ayaa sheegay in tobannaan qof oo dhaawac ah ay ku hareen cisbitaalka oo ay ku jiraan tiro aan la cayimin oo carruur dhicis ah cisbitaalka al-shifa oo ah kan ugu weyn gaza ayaa noqday barta dagaalka israa'iil ayaa ku eedeysay xamaas inay saldhig ku leedahay xarunta hoosteeda eedeymahaas oo xamaas ay beenisay qaramada midoobe ayaa ku qiyaastay laba kun iyo afar boqol oo bukaan shaqaale iyo falastiiniyiin barakacayaal ah inay gabaad ka dhigteen al-shifa ka hor inta ciidamada israa'il aysan arbacadii gudaha u gelin dhinaca daanta galbeed shan dagaalyahan oo ka tirsan garabka hubaysan ee xisbiga fatax ee madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa lagu dilay duqayn naadir ah oo israa'il ay ka geysatay dhulka la haysta ee daanta galbeed sida ay sheegeen hay-adaha bisha cas ee falastiin iyo fatax duqaymaha ay ciidamada israa'il ku beegsanayaan falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed ayaa sare u kacday tan iyo markii xamaas ay toddobadii bishii oktoobar weerar ku qaaday koonfurta israa'il ee marinka khaza ciidamada israa'il ayaa sheegay inay dileen tiro argagixiso weerar cirka ah oo ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee balata ee nables oo ay ku nool yihiin ilaa afar iyo labaatan kun oo ruux sida ay sheegtay qaramada midoobay oo maamusha goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in duqaynta ay u muuqatay mid ka timid diyaaradda daroonka ilawareedyo fataxa ayaa xaqiijiyey in dadka dhintay ay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqii uu as-aasay hogaamiyihii geeriyooday ee falastiin yaasir carafaad ugu yaraan lix iyo labaatan qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday dhismo ay deggan yihiin oo ku yaala koonfurta gaza ee kanyunis agaasimaha cisbitaalka naasir ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in xarunta la keenay lix iyo labaatan meyd ah iyo saddex iyo labaatan qof oo dhaawace halis ah ay soo gaareen kadib shaqo joojintii ka dhacday magaalada xamaad dhinaca kale sheexnadii ugu horreysay ee shidaal ah ayaa gaza ka soo gashay masar kadib markii israa'il ay aqbashay codsigii maraykanka ee ahaa in la ogolaado shixnadaha xadidan si loogu shido isgaarsiintii la hakiyey ilaa iyo toddoba iyo toban kun oo liitir oo loo waday shirkadda isgaarsiinta ee balteel ayaa ka gudbay isgooska rafax ee xadka gaza iyo masar sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xadka falastiin sarkaal sare oo maraykan ah ayaa sheegay in washington ay cadaadis weyn saartay israa'il si ay u ogolaato in shidaal laga keeno dhinaca xadka rafax iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan uu caddeeyey in israa'il looga baahan yahay inay si deg deg ah wax uga qabato si looga fogaado masiibo bini aadannimo dhinaca kale hogaamiyaasha jarmalka iyo turkiga ayaa isweydaarsaday hadallo kala duwan oo la xiriira dagaalka israa'il ay kula jirto xamaas iyadoo hogaamiyaha jarmalka olof sholos uu carabka ku adkeeyey in israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo halka rajab tayib erdogan uu dalbaday in la joojiyo howlgalka militari ee israa'il erdogan ayaa si kulul u weeraray ololaha cirka iyo dhulka ee israa'il ay ka wado gaza wuxuuna yidhi in cisbitaal la toogto ama la dilo caruur kuma jirto kitaabka towreed ma samayn kartid
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab halkani waa washington xeebta batalaale ee magaalada berbera ayaa waxaa laga raadinayaa laba wiil oo dhallinyaro ah oo ay liqday baddu iyaga oo ku dabaalanayay halkaasi sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah ehelada wiilashaasi warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray waryaheenna qadar maxamed cakule qaar ka mida ehelada labada marxuum oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aanay weli haynin raqiyo ruux ehelada labada dhinac annagu waxaanu nahay eheladii burco iyo eheladii galbeedku labadayaduba waxaan laga dhintay carruur yar baa nagaga jirta badda mustafe salmaan mustafe iyo iyo rigoon muli oo qoyska kalea labadeeda qoysba wax naga maqan carruurtayadii waxaana ku jireen badda annaga kaayaga waxa la waayey maalintii khamiista gelinkii dambe saddexdii galabnimo ilaa maanta sabtii imika weli waa la laayay waxaanan dareemaynaa shalay jimce ahayd gurmudka dowladda hoose waxba naga soo gaadhay dowladda hoose way noo timi maayirkuu noo yimi intii tamartiisa uu qabtay inay ka tabar badan tahay arrinkani waxaana noo sheegeen dowladda hoose inay yidhahdo afar iyo labaatan saacad wax ka badan maanaan arki jirin cilladanoo kale lagumay dhicin weli horena maynoo soo marin dowladda hoose iyo dowladda dhexe iyo ciidamada mareyniska badda somalilan waxaanu leenahay gurma deg dega xooga noo fidiya haddaanu nahay weheladii ubadka way nagaga jiraan carruurtayda waan tiirayasana badda aanu joognaa alaana waa naga maqan yihin mas-uuliyiinta gobolka saaxil iyo kuwa degmada berbere ayaa dhowr jeer ka digay in dhallinyarada isku dayaya in ay xeebaha berbere ku dabaashaan ay ka taxadiraan xilliyada badda ay biyaheedu kacsan yihiin toddobaadyadii ugu dambeeyeyna roobabka waaweyn ee da'ayey iyo biyaha xareedda ah ayaa iyaguna cimilada si weyn u saameeyey iyada oo somalilanna ku dhowaad siddeed iyo afartankii saacadood ee ugu dambeeyey aanu kala joogsi lahayn roobabka ka daayey inkasta oo aanay wax khasaaraa geysanin roobabkaasi daayey khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka ah ee cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadka iyo fatahaadaha ay roobabka da'aya sababeen hay-adda ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay konton ruux halkii ay markii hore ka ahayd koob iyo soddon qof iyadoo sidoo kalena tilmaantay in dadka fatahaadaha ku barakacay kuwa ku godoomay iyo khasaaraha guudba uu isa soo tarayo haddaba maxamuud macalin oo ah guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa waryaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste oga warramay sida ay xaaladda tahay
saamaynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga uu bilowday hadda uu saabay waa hal milyan saddex boqol afartan iyo toddoba kun siddeed boqol toddobaatan iyo toddoba qof ayuu saameeyey waxaa ku barakacday lix boqol siddeetan iyo toddoba kun laba boqol soddon iyo shan qof waxaana ku geeriyootay konton qof guddoomiye goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakocu waa kuwee walaal goobaha ugu badan waa magaalada baydhabo iyo bardaale iyo dabcan gobolka gedo oo buurdhuubo iyo garbahaar reeyidana ay jirto magaalada beledweyne dhimashaa ka jirto dee biyuhu fatahaad weyn oo xooggan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iyadoon roobku ka di'inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oy magaaladii qaadayaan oy dadkii qaadayaan oo xoolihii qaadayaan oo guryihii qaadayaan weeyaan marka dhibka ugu badan dabcan gobolka gedo ayuu aad iyo aad u gaaray laakiin dhimashadii waxaa moodaa inay magaalada baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaalo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo ka mid a cudurrada faafa marka haddii aad nala wadaagto ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu dabcan caafimaad darrana way sababayaan hadda olredy waxaa bilowday cudurka la yidhaahdo kalooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday waxaan la yidhaahda waterbond disease uu dhacayaa waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftikeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin marka caafimaad darro badan hygiinka dadka oo xumaaday maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male musqula male marka meesha culeys badan ayaa ka jiro waana runtii arrintaasna arrimaha aan kaga baqaynay ay ka mid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xoogganna waan kasii baqaynaa haddana ay bilaabato walaal maxamuud macalin waxaad tahay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha walaalow waad dareemi kartaa culeyska dalka ka jiro daadadkaana waxay ka da-een oy saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi ilaa iyo gobollada jubbada hoose iyo gedo inta u dhexayso magaalada gaalkacyo culeys badan ayaa ka dhacay ilaa iyo gobolladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin marka culeyska jiro iyo wuxuu baahad weyihiin laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda soomaaliya hay-adda gargaarka ee maalinta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada baydhabo doolow baardheere dabcan balaankeenna wuxuu yahay inaan berri ka howlgalno magaalada beledweyne gobolka banaadir oo asagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay qodiisa ka saamaysay na waan ka howlgelaynaa marka culeys weyn wuu jiraa laakiin annaga ka hay-ad ahaan annagoo dowladdii ah shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin oo u warramay xasan kaafi qoyste dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir deg deg ah oo looga hadlayey wax kaqabashada daadadka la yeeshay xukuumadda soomaaliya ayaa ku ammaanay dadaalka ay gelisay samatabixinta dadka ay saameeyeen robabka iyo daadadka isagoo ku booriyey in la xoojiyo gurmudka wuxuu soo jeediyey in kor loo qaado dadaalada wacyigelinta dadka looga digayo inay ka fogaadaan goobaha khatarta ah iyo biyomareennada iyadoo laga cabsi qabo robab kale oo fatahaado wata marka dadkeena horta ku soo tumanaya waa ku mahadsan tahay wacyigelinta ha sii kordhiso dadka in looga looga digo meelaha khatartale inay ka dhaqaaqaan meelaha godan meelaha biyo mareenka ah waxaa soomaalida weligeeda dhici jirtay waaga jiiraalku markuu dhaco meeshii biyo qabatin ahayd ama biyo mari jirin ayaa nolosha ay kusoo hartaa marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiisa ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelad yaryaroo biyo laga caba laga qota iyo waxbaa yaa meel yaroo maxaan ku rahdaye xooluhu ay daaqaano biyo beriga ku hareenoo muxuu ahay cagaaran iyo waxbuu leeyahay xilliga jiiraalkaa marka waa la degaa waa la iska dhex degaa ayadoo sidaas daad waadigana biyaha oo wadaahi roob meesha aad degantaha ku da-ay maaha waa roob maxaan ku irahdaay meeladan arkayn biriqdiis xataa arkayn ka da-ay marka ma marka qaarkood early warningka muhiimadda uu leeyahay waay mar kale waa dadaalka la sameeyaan bogaadinaynaa dadka intii naga dhimatan allah u naxariisto inta xoola dhaafeenna bedelkooda khayr qaban asagoo inta dambana sidaa sida aan u badbaadi lahayn aan u istaagno
dhinaca kale culimmada soomaalida oo qayb ka ah dadaalada gurmadka ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan sheekh bashiir salaad oo baaqa culimmada jeediye ayaa sheegay in la joogo wakhtigii laisu gurman lahaa
runtii waa maqlayseen dhibaato weyn baa dhacday oo musiibo weyn baa dhacday oo loo baahan ya in laiska kaashado wakhtigii maaragtay laistaakulayn lahaa oo laiskaalmayn lahaa baa la joogaa musiibadaas oo dhib badan geysatay oo dad ku dhinteen xoolo badan lagu waayey hanti badan lagu waayey dad nugul oo maaragtay dad ducafo ah oo weliba u badan kuwii nuglaa sida dumarka carruurtii ay ku dayacan yihiin guryihii ku dumeen kaabayaashii iyo meelo badan iyo buundooyinkii ay ku dumeen dadkii guryaha uu galay marka runtii in laisu gurmudo ayaan ku baaqaynaa nabigeenu sala allahu caleyh wasalam wuxuuna amray in wakhtidahan kale maarata laisu gurmado oo dadka kurbaysan kurbada maarata laga fududeeyo marka waxaa lagu baaqayna shacabka soomaaliyeed maarata gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo jaaliyadda soomaaliya dibadaha jira maraakista culmada maarata masaajida waxaan ugu baaqaynaa inay gurmadaan oo dadka ay maarata usoo gurmadaan si lagu yaqaanay waan iskaashanno insha allahu tacala da anagu maarata iskaashanno ilahi subxana wa tacala uuna kaalmaynayaa marka soo gurmadan leena soo dhaqsada insha allahu tacaala
dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab halkaad weli nagala socotaan waa washington dhegaystayaal haddaayoo kale maxaad naga fuli jirteen waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa ila soo jeedinaya saaxiibkay nuur xasan nuur nuur buqaari kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada maxaa dhegeystayaashu haysaa inta aanan dhambaalada ay dhegaystayaasha noo soo direen aanan bilaabin inaan akhrino daanda aan ku bilowno heesta haddii aan waraaqa waxaa ku luuqeynaysa fanaanada faadumo duur dhegaysi wac
kalgacayl ku waabe waraabshay caashaqa
aan intaasi kaga gudubno heestaasi macaanayd dhambaalka ugu horreeyana waxaa nasiib u helay dadka kale ah xaaji cabdirasaaq xaaji maxamed gees dheere iyo cabdisalaan xaaji maxamed gees dheere cabdicasiis xaaji maxamed gees dheere mukhtaar xaaji maxamed gees dheere iyo cabdisalaam xaaji maxamed gees dheere cabdilatiif xaaji maxamed gees dheere cabdulqaadir xaaji maxamed gees dheere iyo xuseen xaaji maxamed gees dheere cabdinaasir xaaji maxamed gees dheere maxamed xaaji maxamed gees dheere iyo hooyooyinka kale ah waris maxamuud iyo cadey cabdinuur eedooyinka kale ah muumino xaaji maxamed gees dheere iyo xaliimo xaaji maxamed gees dheere faadimo xaaji maxamed gees dheere waxaa kaloo ku jirta hani xaaji maxamed gees dheere iyo diamond xaaji maxamed gees dheere dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadeen ay hawada u marinayaan cabdifataax xaaji maxamed gees dheere iyo xaliimo axmed maxamed oo ay gabari ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan beledul aamin oo u dhow degmada qansax dheere sidoo kale waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan sareeyo xaaji maxamed gees dheere iyo maadey sheekh nuuno oo iyaguna uu wiil ugu dhashay gobolka baay wiilka waxaa loo bixiyey cabdi xayi maadey sidoo kalena waxay hambalyo kale usii dirayaan luul cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo iyaguna uu wiil ugu dhashay wadanka kenya gaar ahaan xeryaha kakuma waxaan leenahay dhallaankaasi dhammaantoodba allaha ka dhigo kuwii dadkooda dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin waa tahay nuur dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo aabe sheekh xasan ibraahim iyo saruura sheekh xasan hooyo xaawi ibraahim cali sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macali nuur wardheere sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macalin nuur wardheere iyo maxamed ibraahim tifow iyo marwadiisa faadumo cali macalin eedo kubaay maxamed isxaaq eedo bunow maxamed isxaaq maxamed isxaaq xuseen maxamed isxaaq macalin ibraahim maxamed isxaaq isxaaq maxamed isxaaq oo ku magac dheer isxaaq bakay dhammaan dadkaas waxay kala joogaan baydhabo bakool iyo beledweyne waxaanay jecel yihiin inay tahniyad dhalasho gaarsiiyaan macalin maxamed isxaaq iyo marwadiisa xabiibo sheekh xasan oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay heesta labaadeen dhegeystayaashan usoo qabanayno waa jamaadey waa codkii cumar nuur cabdulle
maadi wax jacaylan mooda siliibka iidhigay ijiba xayaaniide jiriidkiyo dhitaan qabo ni qabe jabeeliyo caar jimicsanaya miyahay saare jiriidkiyo dhitaan qabo ni qabe jabeeliyo caar jimicsanaya miyahay saare jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnaaqayga siise jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnaaqayga siise jaraymanigu jegadaygu cilmigii jilbowdiga jaraymanigu jaraymanigu jegadaygu jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnaaqayga siise
hambalyadan wixii daandurayow naga soo gaartay dadka kale ah khadar saleebaan maxamed iyo cabdixakiim saleebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed khadar maxamed jaamac iyo xasan ismaaciil maxamed suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye shiine cali bandey iyo khadre cali bandey dhammaan dadkan oo kala jooga burco iyo hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah dalka waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan mustafa saleebaan maxamed iyo fani cali cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay arooskana ku dara isku waaro ubad khayr qabana allah idin kala siiyo aamiin
amaku xasadkii waa sheegay xubbigu wuu hadii jay
waxaa uu dhambaal noogu yimid adeero cabdi xirse cali iyo qoyskiisa cali xirse cali maxamuud xirse cali jaamac maxamed xirse nuur saleebaan maxamed jaamac xirse cali iyo qoyskiisa eedooyin qadan xirse cali iyo qoyskeeda hinde xirse cali iyo qoyskeeda hooye canab cilmi guray iyo ayayo khadiijo canshuur waxaana dhammaantood ay hambalyo gaarsiinayaan baashe cabdi xirse iyo barwaaqo cabdi abu maxamed oo ku aqalgalay gaashaamo oo ay leeyihiin arooskeen allah ka dhig midaad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin ayaana naguna leenahay haddana waxaa noo baaqaya dadka kale ah sane cabdi cadde iyo xildhibaan sharmaar ka warsame mawliid masax cadde dhabarey macalin iraad cali diiriye macalin siciid khaliif cabdiraxmaan iyo khadre cabdi maxamed farxiyo cabdi maxamed hooyo dahabo maxamed aadan shukri cabdi maxamed cabdulaahi cabdi maxamed dhammaan dadkan waxay hambaliyo ay halkani uga dirayaan adeec maxamed aadan iyo xalwo khaliif maxamed oo ay gabre ugu dhalatay deegaanka qansale ee gobolka mudug waxaana gabadhaasi loo bixiyey muna waxaan leenahay muna ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin mar kale aan aadno dhankii heesaha aan galabta idinkugu talagalno
werigeeda duunyada waqtiga qusaacida dadna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn hora looga wahayo waanin iyo waanin werigeeda duunyada waqtiga qusaacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay hora looga wahayo waa nin iyo waagi aniguna wisisiga waxa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wishayna kala kacay aniguna wisisiga waxa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wishayna kala kacay caashaqu wadaad male wadalowna kuma haroy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male wadalowna kuma haroy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awdka aani sarane waxbahay dabiibina awadka aani wadibayna kala tegay wadadiina ka anbaday sida weedanoo shabay biyo looga wabiya waanan u idhaantaa culimada wanaagsan wadibayna sara tegay wadadiina ka anbaday sida weeldanoo shabay biyo looga wabiya waanad u idhahamtaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walbaxaatiyonidin hadda igu wareejaan walbahaarku imaadhigo ama iyo تعشقوا وضعت مري ولا اللون كماروي ووانا عاشقوا وضعت مري ولا اللون كماروي ووانا وحباي طبيبنا أو الثاني سربني وحب هاي طبيبنا أو الثاني وهبكيغ يورها وبيديغ مقن ورنكاها البولها وغير كهارسيو وطنها يغا كلا أجري إتيانا والي وهبكيغ يورها وبيديغ مقن ورنكاها البولها وغير كهاليسيو وطنها إذا كان أجري إنتي أنا والي إذا إذا ورثني وعي نفوسي ورهت ويدان موحود عاشقوا وذات مري ولا الله لكم هروي وانا كرهت عاشقوا وذات مري ولا الله لكم
haddii aan uu dhambaalkan raacsado waxaa uu noogu yimid sanay cabdi cadde iyo xildhibaan sharmaake warsame mawliid mascade dhabarey iyo macalin iraad cali diiriye macalin saciid khaliif cabdiraxmaan iyo khatro cabdi maxamed farxiyo cabdi maxamed iyo hooyo dahabo maxamed aadan shukri cabdi maxamed cabdulaahi cabdi maxamed waxaana ay hambali u dirayaan adeec maxamed aadan iyo xaawo khaliif maxamed oo gabar ay ugu dhalatay degmada qansaale ee gobolka mudug gabadhaas oo loo bixiyey munayarey waxay leeyihiin ducaduwa xaggeena muno allah ka dhigo tiisoo weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah deeqa axmed xasan iyo saygeeda faysal axmed xasan deeqa cabdiqaadir xasan deeqa yar liilaaf cabdinuur xasan iyo eedo cibaado mataan maalin nafiso axmed xasan iyo reerkeeda cabdisalaam cali mataan iyo caruurtiisa caashe ibraahim aadan iyo reerkeeda leyla cali xuseen iyo caruurteeda maxamed cali xuseen baafo iyo reerihiisa maxamed cabdixakiim bunka cilmi cali mataan xasan cali xuseen iyo reerkiisa axmed weli cali mataan iyo reerkiisa tiriig ibraahim mataan iyo reerkeeda maxamed ibraahim mataan iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi oo kala jooga afrika yurub iyo waqooyiga amerika waxay hambalyo halkani uga dirayaan xamdi axmed xasan xamdi xarago iyo cabdulaahi cabaas cabdulqaadir oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkani daanda waxa uu naga soo gaaray doctor cabdisalaam salwe hooyo xaawo maxamed ciise qaxiye iyo dhammaan reer ciise qaxiye iyo dhammaan reer salwe zamzam cabdulcasiis ilaaq iyo zakariye faarax axmed maxamed saciid ilaaq iyo ayeeyo xaawo ciise qarxiye cabdi maxamuud ciise qarxiye cabdishakuur maxamed xasan cadaan iyo reer xasan cadaan ayaan cumar alteeso iyo faadumo kaarshe deeqo maxamed diiriye saciido kaarshe sucdi kaarshe iyo dhammaan ilmo kaarshe ciise iyo caruurtooda muxubo jaamac faadumo yaasiin jaamac iyo caruurteeda habaryar suleekho cabdi baydhabo dhammaan asxaabtani oo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan sharmaarke cabdisalaam ciise salwe iyo salme cabdisalaan cismaan xeenwade oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada london waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo heesta afraad nuurow waa hees banaadiri ah waxaa wajiru qaadaya saalim siciid iyo nasteexoladan intaasina dhegaystayaal waxaa galabta inagaga dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo beerta haddii waraab la'een beerigeed ma soo baxdee waa baaqataa beridaa inii bakeed biyo oo la siinine baalasheeda waa kulkaan bentiya beerta haddii waraab la'een beerigeed ma soo baxdee waa baaqataa beridaa inii bakeed biyo oo la siinine baalasheeda waa kulkaan bentiya waxaa iigu beertayaa bushigiis la bururaa berigooy booqataa beela baanteehe berigooy booqataa beela baanteehe waxaa iigu beertayaa bushigiis la bururaa berigooy booqataa beela baanteehe berigooy booqataa beela baanteehe ballanadoo ii dhigtay ma baxsaney baadan karaa baska miyaad buuxsamee mushkulee bileen ku soo baxa
ushkuleeti aan ku soo baxaa ha iga baaqan eh, bocor iyo bataati iyo ken idaacaddeenina intaas ay ku dhan tahay galabnimo intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandurey midle nabadgelyo
shumanka madoowiyo bariisa malaasa dheera abaawaye barimadii hablood bahdaa boqol geel ansixiya oo in lagu buraanburaa beerey lagu kumaa bushuleetay iyo luul bilaneeyan kuu xiraa bashbashaan ku geeya aan ballan weyn ku qaaday leetay yaluul dilanaya ku xira bashbashaanku geeya amalaweynka